إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismillaahi raxmaan raxiim fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan qodobada caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal ay ka sameeyeen gudaha kenya kusoo qabtay rag mas-uuliyiin ah kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaalka weerar lagu qaaday ciidan isbaaruutiile dureedka magaalada baydhabo dab xoogan ayaa ka kacay suuq ku yaala magaalada hargeysa halkaasoo laga soo sheegayo dhaqaale burbur xoogan qaar ka mid ah odayaasha beesha xawaadle ayaa fariin u diray maleeshiyaad ka soo jeeda beesha xawaadle oo ka badbaaday dagaalo dhowaan ka dhacay gobolka hiiraan dowladda federaalk ayaa sheegtay in lacago ganaaxa laga qaadi doono dadka ku saxrooda ama ku kaadiya derbiyada muqdisho shacabka ku nool magaalada kismaayo ayaa sheegay in xanibaada xagga duulimaadyada diyaaradaha aysan saameyn ku yeelan mas-uuliyiinta maamulkaas dowro socotay muddo shan cisho ayaa loo soo gebagabeeyey mu'adiniinta ku sugan degmada jamacme intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu waaweynaa ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan imiinkana u diyaar garoobah iyagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa habeenimo talaado oo taariikhda hijirada ay ku beegan tahay shanta bisha shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena waafaqsan saddexda februari laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal ay ka sameeyeen gudaha kenya kusoo qabtay rag mas-uuliyiin ah howlgal guuleystay oo dagaalyahano gaara oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka harasuki oo ah deegaan u dhexeeya degmada ceelqaalow iyo magaalada warguduud ee gobolka mandheera waxay mujaahidiinta al-shabaab gacanta ku dhigeen shan maxbuus oo mas-uuliyiin ah oo ka tirsan maamulka dowladda kenya ugu magacaaban gobolka mandheeraha ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya mas-uuliyiinta ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu kal magacaabaa sida tan kowa cadoo cabdulle maxamed guddoomiyihii hore ee magaalada warguduude laba maxamed nuur xaaji guddoomiyihii deegaanka jajaboole saddex cabdi xasan suure guddoomiyihii deegaan quraac madoobe afar maxamed xasan kulmiya guddoomiyihii magaalada warguduude ee qaybta bari shan ibraahim gaabow cabdulle guddoomiyey ku-xigeenka qaybta bari ee magaalada warguduude kuwaasoo markii gacanta lagu dhigay ay saarnaayeen gaari nooca raaxada ah iyaga iyo gaariga ay saarnaayeenba waxay ku dhaceen gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab wararkaan helayno ayaa intaa ku daraya kolonyo ka tirsan ciidamada kenya oo ka war helay in gacanta lagu dhigay mas-uuliyiintan ka tirsan dowladda kenya ayaa gurmad u soo sameeyey iyagana waxay ku dhaceen dabin ay u qooleen guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii qarax xoogana la beegsay gaari nooca loo yaqaano beebaha waxaana halkaasi ciidamada kenya ee soo gurmaday ku gaaray khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaalka weerar lagu qaaday ciidan isbaaruutilay duleedka magaalada baydhabo faahfaahin ku haddan warkaas waxaa la diyaaray maxamed ciise موسى الحر زيدينا حنينا وللأمجاد هيا ذكرينا موسى الحر عذبنا اشتياقا إلى أطربينا muuqaalkan ayaa waxaa lagu daawanayaa ciidamo ka mid ah kuwa maamulka koonfur galbeed oo isbaaro u taalo deegaanka goobgudud buurey waxaa weerar ku soo qaaday askar ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada isbaarada u tiilay waxaa fajaca ku noqday in weerar toosa lagu soo qaado oo weliba lasoo dul istaago waxaana goobta lagu dilay ugu yaraan laba ka mid ah qeybaha dambe ee muuqaalka waxaa lagu soo bandhigay hubkii iyo agabkii laga soo furtay صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين عشقنا الموت من زمن وسرنا إلى لقي المنية باسمين
dab xoogan ayaa ka kacay suuq ku yaala magaalada hargeysa halkaasoo laga soo sheegayo dhaqaale burbur xoogan maxamed qaasim ayaa faahfaahin ku aadan warkan inoo akhrinaya dab xoogan ayaa ka kacay suuqa gobonimo ee magaalada hargeysa halkaas oo laga soo sheegayo dhaqaale burbur xoogan dabka ayaa kacay saqdi dhexe ee xalay waxaana inta badan uu besbeliyey xarumihii ganacsiga ee suuqa iyadoo gawarada debdemiska ay kasoo daaheen imashaha goobta suuqa gobanimo ayaa ah suuqa labaad ee ugu weyn magaalada hargeysa qaar ka mid a dadka ganacsatada ee hantidooda ku gubatay ayaa warbaahinta la hadlay waad arkaysaa xaaladda wa xaaladdu way adag tahay way adag tahay marka waxaanu leenahay dadka dhibaato badan baa soo gaadhay inaa lilaahi wa inahi raajicuunka halkaa hore ahayde maxaan ka garanaya meeshii oo isku wada ekaatay geedka xagga dambe baad geediga ahaaya waa ka geedka maan ku garanayaa idaacaddii baa gubatay waan soo lugeeyey gaarina xitaa maan helin lug baan halkaa ku imid meheraddeeda waxay haddee meheradaha yaryaree aan ogoon baan hayaa aan ku ganacsadahayd laba sano ka hor ayay ahayd markii suuqa waahiin ee magaalada hargeysa oo dab qabsaday waxaana dabkaasi ku basbalay hanti lagu qiyaasay laba bilyan oo dollar qaar ka mid a odayaasha beesha xawaadle ayaa fariin u diray maleeshiyaadka kasoo jeeda beesha xawaadle ee ka badbaaday dagaalo dhowaan ka dhacay gobolka hiiraan warbixin umuurta ku saabsan waxaa inoo qaadaa dhigaya cabdulkhaaliq maalic cabduuli
odayaasha beesha xawaadle ayaa booqasho ku tegay deegaanka beerayabaal oo dhowaan dagaal ku dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maleeshiyaadka macawisleyda ee ay carbinayeen sanbalolshe iyo calijeete deegaankan oo hoos taga degmada buula burte ee wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa in muddo ah daadsan meydadkii halkaasi looga dilay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa macawisleyda kuwaas oo ilaa hadda daadsan goobihii lagu dagaalamay sida ay xaqiijinayaan odayaasha beesha xawaadle ee booqashada ku tegay deegaankaasi beerayabaal safar dheer oo ay galeen odayaasha beesha xawaadle kadib waxaa si wanaagsan u soo dhoweeyey dadka deegaanka beerayabaal iyagoona looga xog waramay dagaalkii halkaasi ka dhacay isxog waraysi kadib odayaasha beesha xawaadle ee booqashada ku tegay deegaanka beerayabaal ayaa dadka ku dhaqan deegaanka waxa ay ugu baaqeen in ay ku dagmiin dagaalada boodaqaawiska ah ee ay wadaan cali jeete iyo sanbalolshe iyagoona si gaar ah fariin u diray cali jeete iyo sanbalolshe kuwaas oo maalmahanba dagaalo ka waday gobolka hiiraan gaar ahaan giddiga bari haddaba waa kuwaan odayaashaasi maanta waxaan joognaa makaanka beerayabaal dagaalkii maxkamadahay oo ka dhacay ayaan joognaa annagoo ah odayaashii beesha xawaadle waxaan shalay ka digaynay oo ummadda aan ugu digaynay xawaadle aan ugu digaynay maanta ayaan indhaha ku haynaa waxaan leeyahay marka xawaadlow xawaadlow waa idii ka dignay waxaan idii ka dignayna maanta ayay meeshaan yaaleen ummadda xawaadle waxaan u sheegaynaa wixii hore waaba tageen war wax dheeroo idii dambeeya qabsada war ilmaha qabsada xawaadle intaasaan leeyahay qolada oo xawaadaha ka dhashay oo gadana oo calijata ka mid yahay oo sanbalolsha ka mid yahay oo xawaade ina gata rabo war ilaahay ka baqa ilaahay maba ka baqaysiine toobaduse waa furantahay berga toobo keena maanta waxaan taaganahay meesha beerayabaal oo dagaalku ka socday shalay waxyaabihii ka dhacay ayaan dul taaganahay qayb ka mid a walaalayaal wixii dhacay waa dhaceen wax dhacayna soo noqon mahaan waxa hadda dambeeya aan ka tashanno kitaabkiiyo sunnadaas ku nimaado gaala iyo wixii wadana aan beri ka noqonno maalin horeento ninka la yidhaha sanbalolshe waa yimid wuxuu yidhi xawaadlow adika mashruuca oo leedihiin iyo wasaaradda oo yacni leedihiin waxa uun keliya waay shabaab la dirir shabaab bas la diriraa ku leedihiin beer ma lihidiin ganacsi ma lihidiin wax kaloo leedihiin male dantiina waa shabaab la dirir oo kaale annaka dadkayna yaa ka dhigay fagner yaa ka dhigay fagner qolo calshaqaystayaashii oo ruushka uu ku shaqaysana fagner dadkayna ka dhigay wuxuu yidhoo kale aniga laba caloolaan buuxinaya caloosha qoraga iyo caloosha ninka sido aan buuxina dadkan wax cunaa ma waayeen dadkan guryo wax ma ka cunaa waayeen inta asiga ma soo dhammaysiistay meel kasta oo soomaaliya ka mid ah ayay al-shabaab ku nool yihiin soomaaliyoo dhan aa soo fasaxday markaasaa waxaa la yidhi meeshaas ha la celiyaa la yidhi waa diin iyo dagaal mabda ah ilaa yowmul qiyaamana waa soconayaa wallaahi oo bilaahi tallaa dagaal maahan berga iyo birri iyo ku dhammaana dhanka kale waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa bogaadiyey dagaalkii ka dhacay beerayabaal isagoona fariin u diray ciidamada dowladda federaalka iyo macawisleyda sida runtii muuqata oo hadda ma labada maalmood oo aan soo dhaafnay jirtay oo dadkao dhan ay wada arkayeen ama ay wada maqlayeen cadowga isi soo bahaystay oo gaalada ee riddada asalka ah iyo ee nimanka loo yaqaano ee macawisleyga xaqladirirka ah ee raggii isi soo bahaystay ragga u hortaagnaa labada maalmood ee meyidkooda bannaan ka dhigay ilaahay subxaanau wa tacaala uu gacmahooda ku cadaabay waa wiilashaas meesha jooga waxaan leenahay wiilashaas ilaahay subxaanau wa tacaala ha idan karaameeyo waxa keliya oo farriinta caawa aan gudbinayana waxaa weeye dadka muslimiinta aan leeyahay war wiilasha ha loo duceeyo ilaahay ha loo baryo ha la garab istaago ka walaayi ahaanna waa bogaadinaynaa raggaas si gaara raggii bula burday si guud halgan ama deegaanka beerayabaal raggii cadowga ilaahay subxana wa tacala gacmahooda uu ku cadaabay raggaas ka walaahiyaan waa bogaadinaynaa sabra musaabaro la imaada ogaada in ilaahay miciinna yahay subxaanau wa tacaala inta aad toosan tihiin in dadka muslimiinta oo dhan meel kastoo ay joogaanba gabar iyo wiil kuwa qarsoon oo aan la arkayna iyo kuwa loo jeedaba in laydin soo ducaynayo ogaada deegaanka beerayabaal ee wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa hadda degan xaaladiisa waxaana weli ku sugan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana si buuxda u kala socda ganacsiga waxbarashada iyo ku dhaqanka shareecada islaamka sida ay noo sheegeen odayaasha booqatay deegaankaasi beerayabaal
dowladda federaalka ayaa sheegtay in lacago ganaaxa ka qaadi doonta dadka ku saxarooda am ku kaadiya derbiyada muqdisho faahfaahinta warkan waxaa la diyaarah mubaarak cumar
bashiir axmed salaad oo guddoomiye u ah wadaadaha u fadwada dowladda federaalka ayaa dhaleeceen kala duldhacay ummadda soomaaliyeed xilli uu hadalka jeedinayey goob ay dowladda federaalka kusoo bandhigaysay xeer ay samaystay oo la doonayo in lacago ganax loogu qaato ciddii markaa lagu eedayo nadaafad darro bashiir oo aad u taageersanaa xeerkan oo u muuqda il dhaqaale oo ay dowladda federaalka abuurinayso ayaa dadka soomaaliyeed ku tilmaamay kuwa ku liita nadaafadda ma jirto daraasad uu u cuskaday arrintan balse wax uu ku qiimeeyey keliya xaafada uu kaga nool yahay xamar iyo dalal nadaafadooda liita oo u booqday siday xaafadda soomaalida ay ka degan yihiin nairobi e islii qaxootiga uganda iyo xaafadaha koonfur afrika bashiir oo isagoo intaa ku eegaya okiyaaliis ayaa waxuu dadka soomaaliyeed ku xukumay kuwa nadaafadda ku liita nairobi baan tegey south africa aan tegey johannesburg baan tegey cape town baan tegey kambalaan soo maray meel kastooo ay degan tahay soomaalidu nadaafada ma laha marka nadaafada la'aantu waana daba socotaa meel kastoo aan aadno islii bay taallaa nairobi oo laga yaaban yahay johannesburg bay taallaa cape town bay taallaa ummadihii kalena waa nadiif annagiina waana daba socotaa geedu bariga iyo bartamaha afrika waxaa laisku raacsan yahay in soomaalidu yihiin kuwa ugu wanaagsan dhanka nadaafadda hadday tahay midda shakhsiga iyo midda guud aqoon-yahanadu waxay aaminsan yihiin nadaafad darrida guud ee deegaanka inay la xiriiri karto maamulada waxaana tusaale loo soo qaban kara horumarka dhanka nadaafadda ee ka jira dhulka ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab intiisa badan muqdisho waxaa weli ka shaqeeya bacda halka bacda laga mamnuucay dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddo toban sano ka hor ah
shacabka ku nool magaalada kismaayo ayaa sheegay in xanibaadda xagga duulimaadyada aysan saameyn ku yeelan mas-uuliyiinta maamulkaas waa kan farxaan cali cabdulaahi shacabka ku nool magaalada kismaayo ayaa sheegay in xanibaadda xagga duulimaadyada diyaaradaha ee ay dowladda federaalk ku soo rogtay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay jubbaland aysan saameyn ku yeelan mas-uuliyiinta maamulkaas oo uu axmed madoobe meeshuu rabo u duuli karo dadka dhibaataysanna ay yihiin shacabka waxay ku baaqeen inaan lagu amartaaglayn dadka maatida ah sidaasi darteedna ay dowladda federaalk ka laabato go'aanka xayiraadda duulimaadyada ee saaran deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay jubbaland haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan kismaayo oo warbaahinta la hadlay iyagoo sheegay in arrintan ay caqabad ku tahay waxay yidhaahdeen khalad weyn weeyaan ta shacab ahaan markaannu ka hadalno markaa waxaan leenahay xasan sheekh ninkaas waa kaa siyaasad badiyeeye ninkaa shacabka sii daa baan leenahay madaxweynaha jubbaland maadaama uu isagu meel kasta ka degi karo in shacab loo dhibaateeyo ama diyaarada lagu xanibo waa edabdaraan leeyahay waxaan leeyahay shacabka iyo dadka diyaaradaha laga xanibay u fasax waayo maadaama axmed madoobaba uu sosoconayo oo uu ka degayo hadda kismaayo ma fiicnaa in shacabkii la dhibaateeyo oo lasii xanibo kolleyba haddii shacabka xayraadda ay ku jiraan ay dowladda arkayso haba ka qaban karin oo ninkaasna waxaa waaye ninkaasna waxaa waaye meeshuu raba oo ka baxay annaga maaquulna lama aha kolleyba qof sakaraada waxaa waaye diyaarad lagu soo qori karaa kolleyba diyaaraddaas xanibaa astaran dad kale aa jiro dhibaato caafimaad kale oo la soo xiriiri kartaa haddii meesha kolley waxba aan ka soo bixi karin ummaddaa in mataqaanaa oo lagu amartaaglana ma habboono ma ahan markii ugu horraysay oo shacabka isaga kala goosha kismaayo iyo muqdisho xayiraad dhanka duulimaadyada lagu soo rogo maalmo ka hor ayay ahayd mar sidan oo kale shirkadaha duulimaadyada dalka ay hakiyeen safaradii ay ku tegi jireen gobollada dalka sababo ku aadan lacago xaddhaaf ah oo shakhsiyaad gaara jeebkooda ku dhacaya ay sheegeen in dowladda federaalk ku soo rogtay si kastaba go'aanada ku aadan hakinta duulimaadyada dalka iyo dibadda ay waayadii u dambaysay waday dowladda federaalka ayaa waxaa dhibaatada ugu badani ka soo gaartaa dadka shacabka ah mana jirto ilaa iyo hadda cid wax ka qabatay oo muuqata warkan dhegaystayaal fiidnimadan waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan dowlo socotay muddo shan cisho ah ayaa loo qabtay muwaadiniinta ku sugan degmada jamaame faahfaahinta warkan waxaa inoo ambaqaadaya cali aadan xasan dowro ayaa loo soo gabagabeeyey mu'aadiniinta degmada jamaame xilli ay soo dhowdahay bishii barakeysneed ee ramadaan intii lagu guda jiray dowradan mu'aadiniinta ayaa la siiyey talooyin la xiriira owqaada salaada iyo xilliyada aadaanka waxaana lagu wargeliyey inay isku mar aadaamaan munaasabada xiritaanka dowradan ayaa waxaa ka hadlay salaadiin ay ka mid yihiin suldaan macalin maxamed cabdi duuba iyo ugaas ibraahim shariif waxayna munaasabada ka jeediyeen kelimaad muhiim ah iyadoona ay carabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay midnimada iyo isku xirka mu'aadiniinta jazaahu allahu khayr aljazaa ee maamulka dowladda qaftay dowladahaasoo loogu magacdaray saxaabigaa taqaanaan bilaal rawaaxa shicaarkeedan uu yahay waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixa wa qaala inanii min almuslimiin mu'adiniin ayaa tihiin waxaad u yeeraysaanna waa dadka ugu yeeraysaan allah iyo masaajiddaada ugu yeeraysaan waxaad haysataan camal ilaahay subxana wa tacaala uu raalli ka yahay nabigeenna uu noo jideeyey allahna uu raalli inooga yahay waayo nin addimay oo sagaal saaci bar soo kaca addimay jamaaca salaad socod ma ka tegee maya maka tegeys waa waa taaganya waa soo jeedaaba mogtahay waa waa hurdada waa ka kacay ninna waxaa waaye wuu soo kacaa xilligaas weyse isku boobo kan ugu ron kan kale waxaa laga inay ka tagtaba inay ka tagto uu yidhahdo war goormaa marka ilaahay annaga hana waafajiyo mu'adiniintana allah subxana wa tacaala idin kaalmeeyo khayr badanaa idinku tuhmeyna khayrka allah idin ziyaadiyo waa idin duceynana wajazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waan ujeednaa maanta dowladan aan ka soo qayb galnay dowlo kheyr badan waaye sababtoo ah rasuulka alayhi sala slam wuxuu sheegay dadka qalbigooda masaajidka uu ku xiran yahay maxaa layidhi iimaan ugu markhaat kaca masaajidka yaa uga horreeya mu'aadig marka cid uga horraysa ma leh qalbigiis maxaa ku xiran marka waqtigii inuu ilaaliyo masaajidka laga sugaayo muslimiinta asi inay ku jiifaan sooma marka insha allah iimaan baan idin markhaati kacayna insha allahu tacaala ilahi subxana wa tacaala in qabar fiican lagaga geeyo soo faa'iida maaha ilahay inuu raalla kaa noqdo maxaa lagu gaaraa jannaa lagu gaaraa marka insha allahu tacaala ilahi subxana wa tacaala camaashiina allah idin ka aqbalo qaar ka mid ah mu'aadiniinta oo aan waraysanay ayaa nooga horramay wax ay ku saabsaneed dowladda iyagoona sheegay inay dhammaan dhaqangelin doonaan qodobadii laga wada hadlay waan ku dhowahay magacii waa cumar axmed waxaan ka mid ahay mu'aadimiinta waxaa noogu soo gebagabeeyey dowlo noo socotay shan maalmood shantaas maalmood waxaan ku qaadanay dowladda duruus aad iyo aad u muhiimsan waxaa ka mid ah akhlaaqda taqwada salaadaha waqtigooda in la ilaaliyo alxamdulilah dowladan magaceeda wuxuu ahaa bilaal ibnu rawaaxa shacaarkaadana wuxuu ahaa waman axsanu qowla mima dacaa ilallah ayuu ahaa shantaa maalmood aad iyo aadaan ugu faa'iidaysanay duruustaas walaalahay soo diyaariya waxaan dhehnayaa jasaakum allahu kheyr ilaahay ajir xasanaad ilaah naga siiya anagana ilaahay nagu anfaco kuwa qaatay ilaahay naga dhiga
magacayga waa maxamed alxajaasi dowladda waa dhammaatay shan maalmood aan noo socotay alxamdulilah shantaa maalmood aan ka faa'iidaysanay wax badan yacni masaajidaha qaar oo adimadan qaar oo aqmaayeen waqti mala fiirinayo marka waxaa la go-aamiyay in dowla loola qabto waqtiga la saxo magacii waa sheekh axmed dangiisi sababtaa bisha ramalaan baa noo socda mar dhow noo soo socotaa marka mar waxaa jirta soxo la aadamahay oo masaakiinta nusugu hayso afurkii oo kalaa jiraan oo maqrabka ayuu la aadamo madkabka dacwada jamaan waxaa leenahay seenbanayna saa noo socda lisaan bishii laba jeer kol noo socda lisaan marar badan maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu dowro u qabtay imaamyada iyo mu'aadiniinta masaajidda
warkii dhegaystayaal fiidnimada inaad kala socoteen warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waa inaga intaa